waxaa loo maray kabacdi waa maxkamada lasoo saaray maxkamada marki lasoo saaray waa la weydiiyey wasiyaale lagu soo eedeynayey oo maamulka galmudug oo kusoo eedeynayey oo kusoo maxkamadeeyey waxyaabaha uu kusoo eedeeyey maamulka galmudug oo ku maxkamadeeyey haddii aada noo sheegto maxay yihiin waxaa kamid ah sida wuxuu yeelay qalqal oo kale oo waxba ka sii daayey warar been abuura oo waxba ka jirin wuu sii daayey wuxuu kaloo soo daayey soddon kilomitr meel jirta oo dhusar u jirta inshaa yimid ayadoo ciidadood waxay wataa qalabkooda kabacdina gobolada qolada waxaan u diyaargarooben dagaal ugu diyaargaroobeen ciidii ciidankii la geliyey waxyaahaas uu sheebad weynay uu kaxashay marka arrintaasi xagee weriyaha ka daayey oo idinku aad ka maqasheen ama arrintaas aad ku haysatiin kulmiya ah kulmiya oo muqdisho ku taala
marka la fiiriyo xaaladda weriyaha iyo intii uu xirnaa qaabka loola dhaqmay maxaa faahfaahin naga sii kartaa
aad buu ufiican yahay waa noloshiisa iyo si sharafta si maxabiis caadiyaa loo dhaqmay waa la xushmeeyey ninkaanuna ma ahayn nin soo orday hadda ma ahayn nin mas-uul oo aad iyo aad u wanaagsan oo xagga saxaafadda iyo xagga maamulka iyo loo shaqeeya waxaa jira ma garan
marka haddii uu inla shaqeeyey oo in badan inla shaqaynayey tooxa wuxuu xirnaa muddo badan waxaana tahay guddoomiyihii dhan maxkamadda sharciguna wuxuu qabaa qof walba oo eedeysana ee kiis loo haysto in muddo afartan sideed saaca maxkamad lagu soo saaro isagana maalmo badan uu xirnaa marka waktiga intaas la eg sidee adiga kula tahay in qof uu xirnaado maya aad bay usaxan tahay waxa weye maamulka waxaa u yaalba inuusa muddo badan xirnaa muddo kalo usbuuc ma dhama usbuuc waa wax usbuuc iyo wax lamid ah ducirka aad tababaaritaankiisa la wada intaas markii lagu soo gudiyay maxkamadeena anagu aan dhihi karnaa aan qawlkiisa qaadi karnaa waxa lagu ahaystay toddobaad beri sukuradiisa iyo arrimihii uu lagu soo eediyey beenteeda ee hutiga la saxay maxkamadda maanta ayay dhacday oo halkaa aada ugu yeerteen qofka eedeysanaha ahay ama weriyaha goobjoogna kama aysan ahayn wariyaashii iyo ururadii saxaafadda u doodayay marka maxaa diiday in maxkamadda goobjoog laga ahaado xukunkeeda oo wariyaasha aad u wacdaan iyo dadka weriyaha shaqada uu qabto aada u yaqaanaa si ay ula socdaan
wax diiday male maandaada arrintiisa oo arrintii keliya aysahayn oo dadi oo badlanaa tirtay ma aan doonayna in saxaafadda iyo wariyaasu sii falfalaariyaan maba rabnaba ilaa waa qiraale laakiin xaq ayay u leeyihiin inay goobjoog ka ahaadaan soo maaha oo ay ogaadaan xukunka maxkamadda ridayso sida way u dhaceen falcelinta labada dhinac isdhaafsanayaan inay goobjoog ka ahaadaan sooma qurux badnayn
way qurux badnayd laakiin qadarta waxay ka aheyd ku dhacday inaan wax dhibba aan u arag isagana baabuurta u diiyey ma rabin aan rabin maandaha maxkamadda la saaray qoraalna uu yahay sidaasaan ku filnay wax dhibaataa ma jiro waxaad inta wariyaan aad didin oon jirina ma imaan kastaana maana dhihin maba jiraanba
sheekh xasan maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada ayaa xukunkan riday sida war-saxaafadeedka aad ku akrideen warbaahinta aad la wadaagteen maadaama qofka kiiska loo haysto uu yahay weriye ka shaqaynaya deegaanka islamarkaana uu xaq u leey in maxkamad riyad la saaro maxaa keenaya in maxkamada maxkamad ciidan xukunkaas ay rido
aad u maxsan tahay maamulka galmudug oo soomaaliya gobolada dhexaa la yidhaha ka taliya laba maxkamadoo u leeyahay mid mid madaniya iyo mid ciidamaha u leeyahay marka midda la saaray maandada amni darre ay tahay oo wax amni ku shuqul ku leh laakiin qofka weriye waayo xukunka lagu ridayo ma loo fiiriyo miyaa qofka shaqada uu haayo iyo maxkamadda qusayda kiiskiisa
maya waa fiicanta laakiin amnigu ka soo galay amni maadamu soo galay ciidamada amni ku shuqul ku leh ay aadna waa maxkamad military noqon wax hadda ku dhibaatay waqti dillan baa laga arko dadka xukunka gabagabadiisa waxaad ku sheegteen in weriyaha racfaan uu u bannaan yahay inuu qaato afartan sideed saac gudahood racfaankaasi cidda soo dalbanaysa qaadanaysa ma noo sheegi kartaa waa asaga iyo eelkiisu la xiriira asaga asaga askale hadda waa xiriya maane ma ma sun kuma jiro nin kuma jiro xabis dawlac baa lagu dhihi karaa xabis dawlaca baa lagu jiraa waa tahay maadaama aad sheegtay in weriyaha in badan inla shaqeeyey qorshaha midinkugu jirtaa in dib loo fasaxo oo shaqadiisii uu dib u bilaabo aad iyo aad aan urajeyna aad iyo aad iyo aad iyo aad isagaabaa u diyaar ahay qofka waa gesi karaa ilahay inta waa gesa laakin laabasha u leeyahay hadduu maamulka usoo laabtay ilaahay u laabtay aad iyo aad rajadiisa ufiican tahay anaguna aan ka shaqeynayno hadda maxkamadiisa waxaan udadejinay intaas aan ku qasbnay nimanka iyo macaamiliga ku-aan inay saaraan oo security warbixinta usoo qaadaya baa nagu daadaba warbixinta isla raadaya isaga la sexgarihaya nagu daadaba inta kale adab aan rabin waxaan isku jiraba ugu dambayntii marka sheekh xasan qaab noocee ah ayuu yahay xiriirka in ka dhexeeya wariyaasha ka howlgala deegaanada galmudug iyo maamulka galmudug ka shaqeeya gobolada dhexe boqol kiiba boqol ay ku dhow yihiin boqol kiiba boqol ay farka saaran yihiin